aan ku bilowna guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa ku sugan magaalada baydhabo halkaasi oo uu ka wado dadaal uu ku doonayo in uu isku soo hor fadhiisiiyo kuna heshiisiiyo madaxweynaha koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda warbixin arrintaas ku saabsan waxaa baydhabo kasoo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
kusimaha madaxweynaha soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo wafdiga uu hogaaminayo oo maalinnimadii shalay soo gaaray magaalada baydhabo ayaa bilaabay kulamo siyaasadeed oo uu la leeyahay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxay mas-uuliyiintan ka wada hadlayaan arrimaha la dagaalanka kooxda al-shabaab iyo qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta oo dhowaan uu ku baaqay guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa soo dhoweeyey imaatanka magaalada baydhabo kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafdiga la socda
aadan ugu faraxsannahay sharafay noo tahay imaatinkaada iyo adigii wafdigaadaba aadaanan ugu faraxsannahay runtii waa xilligii ugu fiicnaa oo ugu habboonayd oo la imaan lahaa ayaa noo timid xildhibaan mukhtaar maxamed guuleed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee safarka ku heliya guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sharaxay ujeeddada safarkooda xudur iyo baydhabo safarkeena soo daarnaa laba arrimood arrimaha dib u heshiisiinta oo hore ugu dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka loo qabanayo siyaasiyiinta reer koonfur galbeed iyo sidoo kale dhiirigelinta ciidamada xooga dalka kadib safarkani baydhabo ee shalay wuxuu daarnaa isla safarkii hore aan ku faahfaahiyey laakiin wuxuu si gaara ugu qotama midka baydhabo arrimihii dib u heshiisiinta uu horey ugu dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka marka safarkeenaas baydhaba aan shalay kusoo gaarnay waxyaabaha ugu badan ee looga hadli doono ama uu ku qotamo waa arrimihii dib u heshiisiinta rajada laga qabo shirka dib u heshiisiinta inuu ka qabsoomo magaalada baydhabo intay la eg tahay
rajada waa rajo fiican saad ka wareysid guddoomiyaha golaha shacabka markuu ku dhawaaqay in uu sameynayo dib u heshiisiin oo reer koonfur galbeed loo sameynayo waxaa soo dhaweeyey dhammaan siyaasiyiinta kasoo jeeda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kuwooda xeelalka haya iyo kuwa aan haynin sida aad ka warreysay dhammaantood way soo dhaweeyeen marka maadaama dhammaan laysla wada qabo in dib u heshiisin dalku uu baahan yahay oo ay soo wada dhaweeyeen oo horena ay usoo dhaweeyeen rajada laga qabi karo waa waad iska dareemi kartaayo waa boqol kiiba boqol inay dhacdo insha allah haddii lana gaarsiiyo shirka dib u heshiisiinta ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda inuu ka furmo magaalada baydhabo kaasi oo ay kasoo qeybgeli doonaan siyaasiyiinta koonfur galbeed iyo mas-uuliyiinta maamulka haatan talada haya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo